bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibyaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda beerlulo qodobada ugu dora karoon aad ku maqli doontaan warkeena waxaa ka mid ah mid ka mid ah haweenka barakacyaasha beledweyne oo la timid hal abuur cusub kulan loogu hadlayay horumarinta xogta barakacyaasha oo lagu soo gabagabeeyay muqdisho saldhigga booliiska degmada xudur ee gobolka bakool oo xariga laga jaray barakacyaal ku nool magaalada kismaayo oo lagu wareejiyey guryo loo dhisay dibadda waxaad ku maqli doontaan bandhig ka dhacay dalka sacuudiga ah oo muran dhaleeyay waa subaxnimo jimcaha taariikhdun ay ku astaysan tahay labaiyo labaatanka bisha koow iyo tobnaad labada kun afar iyo labaatanka waxaad maqasheen warkiio kooban haatana kusoo dhowaada isagaioo fidsan oo idii ambaqaada anigoo ah bilaal daahir waane mid ka mid ah haweenka barakacyaasha ee beledweyne ayaa la timid hal abuur cusub sahra cabdulaahi waa hooyo ku nool kaamka komasaar oo ku yaala xaafadda kuushin ee magaalada beledweyne ayaa lix caruur ah waxa ay ka maareysaa ganacsi yar oo ay ku dhex samaysatay kaamka dhexdiisa hooyo sahra waa danyar kaamka ku dhex iibisa qudaarta iyo jeed xilib ah ay kasoo iibiso ganacsatada iibisa hilibka si ay faa-iida ugu sii hesho hooyo sahra cabdulaahi ayaa raadiyo beerula la hadashay ayaa ugu warantay dhibaatada haysataa iyada oo dhinaca kale bulshada iyo hay-adaha samafalka ka codsatay in lasoo caawiyo
waxaan deganahay kaamka kumisaar waxaan ku dhexleeya meel yaroo cooshodahoo dukaan ah oon wax ku gado yaayaan gadaa hilibna waa ku gadaa yaroo jeexoon qof ka soo qaado dadka kaamka degan marka dad wax gada kara ma ahan mar kasta wixii daynay kaaga qaadaan dayn dayn dayn adigii waxaa noqonaya maalin kasta dayn dayn ku bixi dayn kusii bixi marka codsi waxaan codsanaya hay-adaha gargaaro inay haddii la kura ii geliyaan maalgelin ii sameeyaan oo meeshaas ganacsigayga ay iga caawiyaana u baahna kaamka dhexdiisa meesha yartaho aan ku leh waxaan ka maareeyaa ciyaal ilaa shan gaarayo ilaa lix gaarayo wax igu caawiyo kalena ma haayo waxaan hay-adaha ka codsanayaa inay ganacsiga micnaha ay ilaa garab galaanoo haddii la kula fatahaadihii iyo biyobaxadiia iga saamaysay markasta waa sii burburayaa wax aan hadda kuu soo saarto meesha aan ku soo camirtana ma haysto codsi marka waxaan u baahanahay inay ganacsiga io habeeyaan oy adilahay kuroon yahay wax meesha ii soo saaraan lix cunug waxbarashadooda ilaahay kuma qaada biilkooda meeshay jiifana waxaasaan ka dabaraa waxaan codsanaya in ganacsiga kor laygu qaado ganacsiga yarka hadda aniga aan samaysto ee fikradayda anaa ka keenay inaan micnaha meel yar wax ku gadgato oon iska habaysto haweenka aniga ilamidana waxaan ugu baaqayaa in ay sidaydoo kale hal abuur la yimaadaan oo ay meesha maaragtay ganacsi samaystaan oo ay naftooda inay ku maareeyaan ay ku fakaraanaan aada ugu baaqdiraya noloshooda iyo nolosha caruurtooda ku maareeyaan aan ka codsana insha allah hooyooyin ku nool kaamka beledweyne ayaa la kulma dhibaatooyinka dhanka nolosha ah kuwaasi oo u baahan in laga gacan siiyo si ay u helaan nolol maalmeedka qoyskooda kulan looga hadlaya horumarinta xogta barakacyaasha ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho sida warbixinta noogu faahfaahinayo cabdimajiid awesaaq
magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu soo gabagabeeyey kulan looga hadlayay horumarinta xogta socdaalka iyo barakacyaasha soomaaliya kulankan oo muddo saddex maalin ah socday ayaa waxaa iska kaashaday hay-adda istaatiijkada qaranka iyo urur goboleedka igad waxaana ka qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe iyo xubno ka socday hay-adaha dowladda dhexe ka taageera arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha fu-aad xuseen cabdi madaxa waaxda istaatiijkada socdaalka ee hay-adda istaatiijkada qaranka ayaa ka warbixiyey ahmiyadda kulankan
saddexdan maalmood runtii waxay ahaayeen saddex maalmood oo aynu kaga tashanaynay sidii aynu xogtaas uga horumari lahayn waxaa ka soo baxay een, talooyin aada dhaxalgal u ah oo aan aaminsanahay ma garanaysaa haddii ee, lagu dhaqmo in ay wax badan ka tari doonaan een, kor u qaadista een, xogta een, migrationka ay wax badan ka tari doonaan Is- een, welibana ay ma garanaysaa ay, een, ee, riboodada dambe ee soo socda ee kan ku xiga ee sanadlaha ah een, uu noqon doono mid kan aada iyo aada uga sii horumarsan Ee, marka aynu ma garanaysaa tala bixinahan oo oo dhan marka aynu ma garanaysaa aynu s- qaadano ee aynu ma garanaysaa ka shaqaysiino wuxuu noqon doonaa een, report een, sidan kasii tayo fiican Een, dhammaan waan u mahadcelinayaa wasaaradaha iyo institutionska dowladda ee kala duwan ee xogta migrationka ka wada shaqeeya een, ee shirkan ka soo qayb galay Een, presentationadiinii magaranaysaa runtii qaar waxay ahayd magaranaysaa aynu u baahannahay oo aada u fiican oo horumarinaya magaranaysaa riboodadeenna dambe ee soo socda Een, tala soo jeedintii aada samayseen iyo recommendationskii aada samayseen ayaa iyaguna magaranaysaa aada qaar magaranaysaa loogu baahnaa ahaa Een, waxaan rajeynayaa een, in warbixinta dambe ee soo socota ay mid tan aada iyo aada uga sii qurux badan noqoto kulankan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii loo horumarin lahaa xogta socdaalka barakacayaasha soomaaliyeed
aad iyo aada u mahadsan yahay cabdimajiid awe isaaq oo nala socodsiinayay warbixintaasi saldhigga booliiska degmada xudur ee gobolka bakool ayaa xarig laga jaray sida warbixinta inoogu faahfaahinayso xawluladan xuseen
wasiirka wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan cabduqaadir maxamed ayaa xariga ka jaray xarunta saldhigga booliiska degmada xudur ee gobolka bakool munaasabada xarigjarka saldhigga booliiska degmada xudur ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro xildhibaano maamulka degmada saraakiisha ciidanka booliiska degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wasiirka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan cabduqaadir maxamed iyo gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed oo si wadajira xariga uga jaray saldhigga booliiska degmada xudur ayaa ka warbixiyey ee way ilaahay mahadiisaha faradningaha inuun ee, ee, saldhigga xudur degmada xudur oo wakhti badan ee, dhibaato badan yoonayto dundunsunaan badanaa yoonayto dhaabab lahaay way ilaahay mahadiisaha in laka guulaysidii daacatarkiishay ee, geekanan surugna haragjarkii oo ee, saldhigga la dhasi dhismadiis ee, aniga wasiirkii amniga oo barnaamijkan hataabageliya walbadan ha ka shaqeeyey niilkooga haragjarkiisu maanaa geeg haragjari iyadaanan ka faraasagna wasiirha dhawaaw runtii way baaqyeen ka mahadnaqaanaya juhdigaada geliyadii oo madada koytiuna dowladda koonfur galbeed ee, korta wasiiro badan ha roogan wasiir hatu koro iska dayey maanaha ee, saldhigan dayactirsheenotu walku qobaday mulahayna adina saygan walaalati inaad ka guulaysat walku qobatay dadkii haqalqaalidii dhammaan way baa mahadnaqay dadkii lacagda dhiibeyma sifanka dhiibiheedaha dhammaantii on mahadnaqe geeka ciidanka faraxsanaay in saldhigii in muddahay dayactarku ku socday ee, dhismishay la dhammaayay la qalabeeyay soo larshay la kahiri oo saldhig kompleet ay hadda nagaday in geeka xarag jarno wali ogtayna saldhigan wali kuma tahay mashaariicdii ee, dhagax dhigay madaxweyne ee, cabdicaziis markii us xudur inka dambeeyey safarshay roogay mashaariicdii us dhagax dhigay kuma tahayte geeka wali ilaahay mahadiis ah taliyaha qeybta gobolka bakool korneel cabdulaahi xasan cabdulle iyo taliyaha degmada xudur aadan wardheere ayaa ka mahadceliyey dhismaha saldhigga booliiska degmadaasi Een, xarag jarkii saldhiggii biliiska degmada xudur ee gobolka bakool ayaa geed eed- eed iyo eedanka farhaasagna Ee, dhismihii nindhisi hay-addii u n d b wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis maxamed xasan laftagareen Een, yaa isku mahadsan yoo ah arday een, guulin geeka arday mudeerni yoo ah arday ka mahadnaqaana Een, haddii uun anaa ciidanka boliiska gobolka bakool eed iyo eed geeg walaga faraasana saldhigii boliiska iyo nanin dhisi xaruntii boliiska oo geeka nanin daactiri saldhigga degmada xudur haragjarkiisii waliba aan ka mahadnaqaana ilaahay subxaana wa tacaala kan la madoolinka mahadnaqaanay dowladda koonfur galbeed oo umhuriyay madaxweynaha koonfur galbeed akiiga wasiirka amniga koonfur galbeed iyo aan lebi iyo aan ka mahadnaqaanama dadkood codsigii dowladda koonfur galbeed wallahan inku jibaabiyeedinin qalabaydaynin dhasti oo jibaabtanin gudinin dhasti iyaga aan ka mahadnaqaan dhismaha xarunta saldhigga booliska degmada xudur ee gobolka bokool ayaa door muhiima ka qaadan doonto habsami u socodka shaqada booliska iyo amniga gobolka bokool
barakacayaal ku nool magaalada kismaayo ayaa lagusoo ayaa lagu wareejiyey guryo loo dhisay sida warbixinta inoogu faahfaahinayso sacdiya maxamed maxamuud
madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland mudane maxamuud sayid aadan ayaa ka qayb galay munaasabadan oo lagu qabtay magaalada kismaayo islamarkaana hay-adda qaxootiga ee barakacayaasha jubbaland ay qoysas barakacayaal ah ku guddoonsiineysa koddon guri oo dhisan guryaha lagu wareejiyay qoysaskan ayaa qeyb ka ah mashruuca halalka waara kaasi oo lagu caawinayo barakacyaasha gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha maamulka jubbaland mudane cali aadan ayaa faahfaahin ka baxshay guryaha ay ku wareejiyeen qoysaskan madaxweyne maanta waxaan u fadhinaa xaflad bixin konton guri oo ay noogu deeqday hay-adda layidhaahdo gift givers oo hay-ad runtii muddo aan soo wada shaqaynaynay sharaf weynna naga mudan meelo badanna inaan ku sheegno magacooda uguna mahadcelinno dhibaatooyinkii fatahaadyada markii ugu darneyd oo dadkeena ugu dhibaataysnaa hay-addan waxay noo barbar istaagtay si aan caadi ahayn haddana konton guri oo ka kooban min laba qol iyodoodii iyo musushoodii ayay diyaar noola yihiin maanta waxaan marka kontonkii guri inaan bixinno waxaan ka yaro cududaaranayaa arrintan waxay nagu ahayd shotn bay nagu ahayd waxaan rajaynayaa boqolkii qof ee la filaya inay wax naga maqanaadaan marka bacdama aanaan waqti haynin hawshii baan guda gelayn waxaan u arkaynaa sidaan sida ugu cadaaay doktoorku waa ii yimid wuxuu yidhi konton baan hayaa boqol baad waana baktiya nasiib nin walba gacantu gashan wixii ilaahay u alfay buu qaadanayaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayid aadan ayaa u mahadceliyey mas-uuliyiinta hay-adda qaxootiga barakacyaasha jubbaland sida mar kasta ay u caawiso danyarta qiimo weyn ugu fadhida siduu guddoomiyahaba sheegay bulshada reer jubbaland waxaa aniga sharaf gooni ii ah kadib markii aannu ogaanay waxqabadka hay-addan ee ka wada caalamka iyo qaabka dadkan muxsiniinta oo ilaahay wax siiyey ay ummadda bini'aadamka u gargaarayaan oo caalamka o dhan gacan ka siinayo soomaaliyana ka howlgelaysa ilaa xaafuun iyo deegaanno fara badan kadib codsi anigaan u qoray oo ilaahay haleyshiiyey nooga soo jawaabtay jubbalandna ku soo degtay intay deegaanka ku soo biirtayna wax weyn oo lagu xasuusan kara ka qabatay hadday ahaan lahayd xilligan ramadaanka hadday ahaan lahayd dadka masaakiintii agoonta oo waxaa cajiibka ay tahay hay-adaha kale oo caalamka dadka marun bay wax siiyaane hay-addani ciddii ay wax tarayso inay gacanta ku qabato qoysaska la gaarsiiyey guryaha la dhisay ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli ay baahi badan u qabeen
weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal warka subaxnimo ee raadiyo beerlula waxaa inoo harsan qodobka dibadda balse waxaa kusoo dhawaataan xubinta sarifkii suuqyada ee warka subaxnimo
kulanti waacana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada warka subaxnimo ee raadiyo berlo xubinta waxaynu ku eegeynaa qiimaha liibiya kabaha haweenka ay xirtaan haddii aan ku hormaro kabaha filsan taakada leh toban iyo shan doolar ayaa liibiyaa filsan kuwa aan taakada lahayn ayaa liibiyaa qiimo dhan lix doolar kabaha suunka leh ayaa la iibiyaa toban iyo saddex doolar kabaha bushbushka loo yaqaana ayaa liibiyaa saddex doolar boodka taakada leh ayaa la iibiyaa sagaal doolar boodka aan caadiga ah ayaa la iibiyaa lix doolar xubintiina waa igintaa
markana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha kulan wacanoo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibyaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee warka subaxnimo joseph beb guardiola ayaa heshiis hal sana ah u saxiixay kooxda manchester city wuxuuna sii joogi doonaa garoonka itihad stadium ilaa iyo sanadka labada kun lix iyo labaatanka taasi oo ka dhigan joseph beb guardiola marka uu heshiis cusub u saxiixa kooxda city waxay ku guuleysteen horyaalada shanta horyaal ay qaadeen xil ciyaaradii lasoo dhaafay dhinaca kale kooxda barcelona ayaa war fiican ka helayso lamiinaya maal oo la filaya inuu seegi karo kulamada ugu xiisaha badan ee la ciyaari doono toddobaadadan lagu soo laabtay horyaalada caalamka balse waxaa la leeyahay hanse felix shaxdiisa ugu dhammaystiran ayaa la heli karaa dhinaca kale xidigaha jones stones xidig lagu magacaabo kevin debrunya ayaa dhammaantood kusoo wada laabtay safka koowaad ee kooxda manchester city city iyo arsenal weli wax u haray ma lahan waxaa laga harayaa midkood sagaal dhibcood oo arsenal halka city laga horeeya shan dhibcood taasi oo dhibaato ku noqon doonto haddii ay mar kale ay sii guuldaraystaan ama ay barbare ay galaan inay horyaalka qaadan doonto dhankan iyo kooxda liverpool liverpool ayagana weli waxaa saaran calaama su-aal ku aadan tartankan ma ku guuleysan karaan maadaama xidiga reer masar ee maxamed saalax oo jiidiya kooxda u aadi doono dhankan iyo qaramada labada kun shan iyo labaatanka bisha januari xubintiino eeginta bandhig dharxirashada lagu xayeysiiyey oo ka dhacay dalka sacuudiga ayaa noqday mid muran badan dhaliyey kadib markii qaar ka mid ah dadka maylka adag ay sheegeen in shaashadaha goobta bandhiga lagu xiray loo ekeysiiyey kacbada shaashadahan ayaa lagu daawanayay bandhig dhaqameedka sanadlaha ah ee lagu magacaabo riyaad season ee dalka sacuudiga waxaana si weyn loogu falceliyay baraha bulshada ee caalamka oo ay ku jiraan warbaahinta carabta intii lagu guda jiray baahinta warbixintan rasmiga ee sacuudiga waxaa lagu eedeeyey kooxaha maylka adag sida iqwaanul muslimiin inay ka dambeeyaan dhaleecaynta bandhigga riyaad season iyadoo doonaya inay beegsadaan sacuudiga iyo qorshihiisa isbeddelka maamulka la dagaalanka xanta ee sacuudiga ayaa si cad ah u beeniyey in muuqaalka kacbada loo isticmaalay intii uu socday bandhiggaasi warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyo beerlula oo eegeyntaa dhegeystayaal